hay-adda tayadhowrka jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulkaasi ayaa maanta duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo ku gubtay toddoba boqol soddon iyo sideed kiish oo bur ah kaasi oo kusoo xumaaday gudaha markabkii u siday magaalada kismaayo goobta lagu gubayay burka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda tayadhowrka jubbaland iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulkaasi cabdi xuseen dubbad maareeyaha howlaha hay-adda tayadhowrka jubbaland ayaa ka warbixiyey burka la gubay waxaan magaalada kismaayo duleedkeeda rabna inaan ku gubno bur ka kooban toddoba boqol iyo soddon iyo sideed kiish oo shan iyo labaatan k g ah kaas oo ahaa raashin kusoo hallaabay markab siday bur badeecadan marka waxay ahayd badeeca kusoo hallawday badda intuu soo socday markabku oo intii daamijka ay soo gaadhay ahaa intii kala fayoobeyna sidii ku fasaxantay intana dhaawac biyihii ay soo gaarsiiyeen muddadii dheereed ee badda uu kusoo jiray darteed shaybaadhadii markii la mariyey laisla gartay inaan la isticmaali karin dad iyo duunyaba sidaa daraaddeed baan maanta xaggan u joognaa oon rabna inaan ku gubno haddii ilaah yiraahdo way ku mahadsan yihiin dhammaan laamihii nagala shaqeeyey iyo anigoo ku hadlaya afka shirkadda taydhowrka ee jubbaland ibraahim xasan cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland ayaa ganacsatada ugu digay soo dejinta raashin ay tayadiisu wanaagsaneen
raashinkan marka soo hallaabay mana hallaabin wuu qoyey maadaama hadduu qoyeyna wuxuu marayaa jidka raashinka halaa uu la mid yahay taas waxaan mahad gaara u celinaynaa waxaa weeyaan hay-adda taydhoorka ee jubbaland oo iyada aad isu taxalujiyey inay hubiso wax kastoo ka soo degaan tikaddan weyn iyo anzeya iyo waxaa naga soo galaba xuduudadaba weliba aan ku dhiirigelinaya inay howshaa sii wadaan maadaama aan dhoorayno faydhoorka waxaa ama caafimaadka dadkayna reer jubbaland raashinka la keena ama caabitaanka ama daawooyinka inay helaan raashin waafi ah oo garantii leh ama waxaa weyn la aamini karo marka saakay halkaas saas aan u imaanay inaan raashinkaanin toosnoo dadka in aan jubbaland ay cidhiiri tahay inaan raashiin hallaabe ay ka soo doogi karaan inaanay jirin si kastaba marka laga yimaado ka hortagga halista caafimaad ee ka dhalan karta burkaas dhanka kale waxa ay saameyn dhaqaale ku yeelatay ganacsatada soo iibsatay burka la gubay